الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحنوب اللابنية بإذن الله الكريم كتاب كاني الدرر البهيه darsigiisii saddexaad ayaa noo bilaabanaya waa darsigiisii saddexaad baanu qaadanaynaa weeyaan darsigaani wuxuu nooga bilaabo doonaa waclam ana ajala alculuumi qadran wa acdamahaa faqran cilmu اlfiqh almustanbadu min alkitaabi wاsunna alkaafilu liman qaama bihi calaa wajhihi bidukhuuli اljanna lima fiihi min annafci alcaami wa tamayuzi alxalaali min alxaraam qaala sufyaan ibnu cuyayna radia allahu canhu lam yucda axadu bacda annubuwati shayئa afdala min alcilmi wاlfiqh fanasalu اllaha an yufaqihana fi اddiin wayaftax calayna futuuxa alcaarifiina bijaahi khayr اlanbiyaaءi wاlmursaliin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin intaanaan bilaabin fasirka darsigaas waxaan wax yar isxusuusin doonaa saddex shay dhowr shay oo darsigeennii hore oon soo qaadannay ku dhex jira midka koobaad waxa weeye cilmiga fadligiisa wax yar inaan ka sii hadalno midka labaadna waxa weeye taariikh yar oo kooban taariikhda cuthmaan ibnu cafaan ilaahay raadiha ka noqde eh iyo taariikhda abi hurayra iyo abudaru alkhafaari saddexdaas saxaabi iyo taariikhda imaamuna ashaafici saddexdaas saxaabiya imaamu shaafici taariikhdooda inaan ka hadalno fadliga cilmiga uu leeyahana wax yar aan ka sii hadalno cilmiga fadliga uu leeyahay axbaabii lama koobi karo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahii khaaliq ah oo abuuray wuxuu nebi moxamed faray ilaahay inuu weydiisto ziyaadatulcilmi sala allahu calayhi wasalam liqowlihi tacaalaa waqul rabbi zidnii cilma waqul dhe nebi moxamedow calayhi salaatu wasalaam rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow zidnii cilman ilaahow cilmi ii badi cilmiga ilaahu ii siyaadi dheh baa nabiga la yidhi waa khayru khalqillaahi calayhi salaatu wasalaam xaalkeenna iyo sha'nigeenna xaggee ku sugan yahay marka axbaabi meesha nebi moxamed ilaahay uu faray siyaadatulcilmi inuu weydiisto annagana sidaasoo kaleeto waa inaan uga dayanno rasuulkeenni annaga oonbaa loo jeedaahoo jahliga iyo macnaha ku dhacna iyo khadda eh nabi moxamed jahli kuma dhacee calayhi salaatu wasalaam macsuum buuna ka yahay dembi oo dhan laakiin annagaa la doonayaa mar kasta ilaahay inaan barinno oon weydiisanno allaahuma zidnaa cilman cilmi ilaahu noo ziyaadi inaan dhahno annagana laka doonayaa weeyaan ziyaadat alcilmi waalcamala bih cilmiga inuu ilaahay noo ziyaadiyo iyo camalfalkiisaba intaba ilaahay ha noo ziyaadiyo intaba ilaahay hana siiyo allaahuma anfacnaa bimaa callamtanaa wa callimnaa maa yanfacunaa wa zidnaa cilman ayaa ka mid a ducooyinka lagu ducaysto allaahuma anfacnaa ilaahu nagu anfac bimaa callamtanaa wixii aadna bartay wa callimnaa maa yanfacunaa waxna anfacana ilaahowna bar cilmina anfaco naafica ilaahowna sii wa zidnaa cilman ilaahow cilmiga noo ziyaadi wa nacuudu bika min annaar naartana ilaahow adaan kaa magangelaynaa weeyaan waalxamdu lilaahi calaa kulli xaalin mar walbana ilaah bay mahad u sugnaatay nabigeenna ducooyinkiisa waxaa ka mid a calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu ka magangeli jiray cilmiga aan nafciga lahayn allaahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaahow cilmigaa nafciga lahayn adigaan kaa megangelayaa buu dhihi jiray nabigeennu calayhi salaatu wasalaam haddaba cilmiga fadligiisa waa darajo aad u weyni badan barashadiisuna wujuub bay nugu tahoo nabigeenna axaadiistii oo uga hadlay baan soo qaadannay waxaa weliba la yidhaahdaa qofka cilmiga dalbayaahi waddada cilmiga markuu soo qaado waddo janno ayuu ku gaarayaa buu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kale oo la yidhaahdaa qola hadday meel iskugu yimaadiin ayagoo meeshaa cilmiga ku baranaya oo dan kale aan u jooginin waxay guranayaan midhihii jannada ayuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam haddii aad soo martiin buu yidhi beerta jannada iska daaqa midhaheeda idaa marartum biriyaadi aljannati fartacuuhaa beerta jannada markaad soo martiin buu nabigeennu yidhi daaqa midhaheeda cuna weeyaan nabigaa la weydiiyey beerta jannadaoo la daaqayo markaasuu wuxuu yidhi waa xilaqu dikri dikriga ilaahay xilqooyinkiisa ayaa beer janno ah haddaba meesha ilaahay lagu xusayo oo dikriga ilaahay waxay culimmadii ku fasireen taabiciintii sida imaamka la yidhaha caddaa oo kaleeto xilaqu dikri waxaa noqon kara buu yidhi majaalis alcilmi waalxalaali waalxaraam meesha lagu baranayo nebi moxamed majliskiisu majlisu cilmin buu ahaa majlisu xayaa'in buu ahaa majlisu taqwa buu ahaa majlisu dikrin buu ahaa calayhi salaatu wasalaam yacnii rasuulka markaad u timaado waxaad ka faa'iidaysaa intaasoo dhan sala allahu calayhi wasalam haddaba majaalisteenna inaan ku camirno cilmiga iyo diinta ayaa la doonayaa axbaabi guryaheenna inaan cilmiga ku camirno oo dugsiyada aan ku camirno oo masaajidda aan ku camirno oo cilmiga ilaahay lagu dadaalo le'anna beer janna midhihii janno ayaad ku gaaraysaa weeye waxaa kale oo ka mida fadliga cilmigu uu leeyahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayey wuxuu tilmaamay qofka cilmiga baranaya malaa'igtu inay baallahooda u fidinayaan ruuxa daalibulcilmiga ah wuxuu kaloo nabigu tilmaamay qofka weliba fiqhiga barta xadiis imaamulbukhaari macnaha ay soo saar a'immadii ay soo wariyeen ayuu nabigeennu ku caddeeyey man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin marka qofka haddii ilaahay khayr la doono sidaas buu noqonayaa weeyaan wuxuu kaloo nabigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam meesha diinta ilaahay lagu baranayo oo qur'aanka lagu baranayo oo axaadiista lagu baranayo qola meel iskuguma yimaadiin iyagoo kitaabka ilaahay akhrinayo o daraasaynaya ilaa nazalat calayhim asakiina wa qashiyadhum alraxma wa xafadhum almalaa'ika wa dakarahum allahu fii man cindah ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxuu kaloo nabigeennu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii ka taga meesha diinta lagu akhrinayo oo ka jeesta inuu yahay qof khasaaray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a isagoo asxaabta diinta uga sheekaynaya oo dikri iyo khayr ay ku jiraan ayaa saddex nin u yimideen baa la yidhi saddexdii nin mid safkiibuu soo galay midna wuu xishoodoo dadka ha dhibin buu is yidhi xaggoo kale u iska istaagay midkii saddexaadna khayrkii oo dhan buu naco uu iska tegey nabigu markuu dhammeeyey calayhi salaatu wasalaam arrintii uu ka hadlayey rasuulkeennu markuu dhammeeye baa la yidhi sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa la wariyaa nabigu inuu yidhi saddexdaa nin baan idinkaga sheekaynayaa buu yidhi amaa axaduhum fa aawaa ila allaahi fa aawaahu allaahu saddexdooda mid ka mid a ilaahay buu u soo dunma buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay raxmaddiisii buu soo galay majliskii dikrigii buu soo galay majliskii cilmigii buu soo galay fa aawa allaahu ilaahayna waa soo duma buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ama alaakharu fastaxyaa fastaxya allaahu minhu kan kale laakiin ilaahay buu ka siriigtay ilaahayna waa ka xishooday kan kale wuu xishooday baan rabaa oo dadka inuu ciiliyo buu ka xishooday nabigu wuxuu yidhi ilaahayna isagana waa ka tegayo inuu ciqaabo ayuu kala tegay weeyaan amaa midka saddexaad oon safkana soo gelin meeshiina aan fadhiisan ee goobtoo dhanba iskaga tegey dadka khayrka nacaye markay khayrka ay arkaan ka cararaya nuucaan bay noqon doonaan hala ogaado fa acrada fa acrada allaahu canhu buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wow jeesta oo khayrkiibuu ka jeestay ilaahayna khayrkiis raxmaddiisu kala jeesta buu nabigeennu sala allahu calayhi wasalam haddaad meesha khayrka lagu akhrinayo qalbiga ka nacdo ood ka jeesato ilaahay kuma baahna diintuna kuma baahna adigaa raxmadda ilaahay u baahan yaaljaahil qofkaan aan waxba garanayno naftaada oon u tura weeyaan u soo leexo meesha khayrka lagu hayo meesha dikriga ilaahay lagu hayo meesha qur'aanka kariimka lagu akhrinayo meesha xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu akhrinayo meesha cilmiga lagu akhrinayo waa majliskii nebi moxamed laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam abi hurayra saxaabiga noo imaan doona qisadiisa insha allah ilaahay raadiha ka noqdee ayaa maalin wuxuu arkabaay wuxuu arkay baa layidhi bacda wafaati nabiyi calayhi salaatu wasalaam dadkii oo ku mashquulay ganacsiga suuqa ayuu arkay baa la yidhi markaas buu yidhi adinkuna ma meeshaan baad joogtiin dhaxalkii nebi moxamedna masjidkaa lagu qaybinayaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasay u maleeyeen xoolo la qaybinayo way baxeen masaajidkii nabigay tageen oo madiino waa reer madiina ogaw markaabay soo arkeen baa la yidhi dadkii qof ilaahay xusaya qof werdi werdinaya qof qur-aan akhrisanaya qof ictikaafaya qof tasbiixsanaya qof salaad tukanaya dad cilmi akhrisanaya meeshii waxa onba jooga dad waxaaba jooga kale ah addoommo ilaah oo ilaahay u go-ay weeyaan way soo laabteen abi hurayray ku dheheen baa la yidhi abi hurayrow maxaad noo qaladay bay dheheen sownamo aadan odhanin masjidka iyo arrintaas baa ka jirta aaway bay dheheen waxaad noo sheegtay waa soo weyno weeyaan marka m masjidka maxaad soo aragteen buu yidhi waa u sheegeen markaasuu ku yidhi baa la yidhi dhaxalka nebi moxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam waa cilmigaa iyo diintaa weeyaan waxaa soo arooray saxaabiga la yidhaahdo abidari abi darda baan rabaa abidarda abidarda saxaabiga la yidhaahdo ilaahay raadiha ka noqdee saxaabigaas saxaabi aad u cajiiba buu ahaa saxaabi aad u cajiiba ayuu ahaa magaalada dimishqa ayuu jooga baa la yidhi nin ahlu reer madiinaa baa maalin u yimid markaasuu yidhi maxaad u timid buu yidhi markaasuu yidhi maa ji'tu ilaa lixadiisin samictuhu minka xadiiskiina waa kan abidarda wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagoo odhanaya man salaka dariiqan yabtaqii fiihi cilman sahala allaahu lahu dariiqan ila aljanna qofkii wadda waddo soo qaada asagoo cilmi ku doonanaya ilaahay waddo jannada uu ku gaara buu u sahlaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha ridan lidaalibi alcilm malaa'igtu waxay baallahooda u fidinayaan yacnii qofka daalibulcilmiga ah raadi noqosho ay raadi ka yihiin waxa uu samaynayo baallahoodiiba u fidinayaanba wuxuu kaloo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ina alcaalima layastakfiru lahu man fi asamaawaati wa man fi alard ruuxa caalimka ah waxaa ilaahay dembi dhaaf u weydiinaya makhluuqa samaawaadka ku sugan malaa'igta iyo iyo makhluuqa dhulka jooga xata alxiitaanu filmaa xataa mallayaalka badda ku jira biyaha waxay u ducaynayaan oo ilaahay macnaha u weydiinayaan raxmad ruuxa caalimkaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari calaa saa'iri alkawaakibi caalimka fadliga uu ka fadli badan yahay addoonka ilaahay caabudayoo wanaagsan laakiin cilmiga aan lahayn waa sida ruuxa waxaan rabaa addoonkii caabidkii cilmiga lahaa laakiin waxa weeye cilmigiisa aan gudbina caabid iska ahaa fadliga uu dheer yahay caalimku waa dayixu sida uu xidhigaha uga fadli badan yaho kaleeto ina alculamaa warasatu alambiyaa nabigeennu wuxuu yidhi culammadu waa kuwa ambiyada dhaxleen dhaxalka ambiyada allah na siiyo ina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama ambiyadu ummadda uma reebin oo lagama dhaxlin dirham iyo diinaar innamaa warathu lcilma buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadda waxay dhaxal ugu reebeen ambiyadu waa cilmiga faman akhada bihi akhada bixadin waafirin qofkii hadda cilmiga qaata oo cilmiga ilaahay barta oo diinta faa'iidaysta dheef weyn iyo faa'iido weyn buu qaatuu yidhi nabigeennu sala allahu calayhi wasalam marka faa'iidadaas buu leeyahay barashada cilmigu waxaan soo marnay oo axaadiista aan shala soo qaadanay dersigeenni ku jiray culummadu inay ka mid yihiin dadka qiyaamada ummadda u shafaaco qaadaya inay ka mid yihiin dadka ummadda u shafaaco qaadaya nabigeenni wuxuuna amray calayhi salaatu wasalaam qof walba cilmigii ou maqlo iyo masaladou maqlo inuu gudbiyo oo dadka diinta loo sii gudbiyo weeyaan diinta loo sii gudbiyo marka diinta inaad ka faa'iidaysato ood barato oo aadaabteeda la ilaaliyo ayaa la doonayaa weeyaan maxaa yeelay diintu aadaab bay leedahay aadaabulcilmi wax la yidhaahbabaa wax la yidhaahda baa jira aadaabta yeeridda dadka diinta loogu yeerayo aadaab bay leedahay waxaa kaloo la yidhaahdaa qofkii dadka diinta bara oo diinta ilaahay ummadda u faa'iideeya hadduu adduunyada ka tago xataa thawaabkiisu dhammaan maayo fad fadliga cilmigay ka mid ta maxaa yeele nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa maata bnu aadam inqadaa camaluhu ilaa min halaasin qofka bini aadamkaa markuu dhinto camalkii uu samaynayey adduunka wou go'ay qolaa waxay u fasireen wax looma soo bixin karo oo thawaab gaarin maayo waa been asaga camalkii uu samaynaya laga hadlayaa ee qof kale wuxuu u soo bixiyo iyo khayrka u soo akhriyo waa go'ee nabigu ma odhanin asaga camalkii uu samaynayey salaaddii uu tukanayey soonkii uu soomayey xajkii uu xajinayey kuwaas baa istaagay weeyaan ilaa min halaasin saddex arrimood maahane sadaqatin jaariyatin ow cilmi yuntafacu bihi oo waladin saalixin yadcuu lahu buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam sadaqo jaariye ah waqafkii oo kale cilmi lagu intifaaco walad saalix oo u soo duceeya kuwaasuu nabigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam oo aan ka dhammaanaynin laakiin intii kaleeto way ka dhammaanayaan weeyi cilmiga marka la baranayo waxaa loo bartaa ilaahay daraaddiis oon baa loo bartaa weeyaan waxaa loo bartaa oo loo loo qasdaa baa la yidhi yacnii ilaahay dartii oon baa loo qasdaa weeye qasad kale cilmiga looma barto markaad baranayso ilaahay dartii u bara weeyaan fadli dheeraada baad ka helaysaa haddaad sidaa u niyeysato ilaahay wuxuu kugu siinayaa darajo aad u weynin badan ayaad ku gaaraysaa weeyaan marka fadligaas badan buu cilmigu iska leeyahay fadligaa badan ayuu cilmigu iska leeyahay waxaa la yidhaahdaa culummadii islaamka oo dhan baa hadda fadligiisa ka hadleen oo macnaha waxa weeye fadliga cilmigu uu leeyahay iyo wanaagga lagu gaaro iyo darajooyinka lagu helo noo soo sheegeen weeyaan kitaabku intuu noo sheegay kaliyahaanba la dhammayn karinba cilmiga mudaakaradiisa kaliya marka la mudakaroonayo oo dadku waxa weeye ay wax yar ay masaa'isha ku celceshanayaan thawaabka ay helayaan lama soo koobi kara baa la yidhaahdaa lama soo koobi kara weeyaan cilmiga wuxuu dhihi jiray sayidina cali bin abi daalib ilaahay raadiha ka noqdee markuu ka hadlayey wuxuu yidhi alcilmu khayrun min almaal cilmigu adduunyada waa ka fiican yaha iyo xoolaha alcilmu yaxrusuka wa anta taxrusu lmaal cilmigu asagaa ku waardiyeynaya aduguna xoolaha adaa waardiyeynaya buu yidhi waalmaalu tanqusuhu nafaqa waalcilmu yaskuu bilinfaaq xoolaha markaad bixiso sida xisiga ahoo kuu muuqata waxaad isleedaha way yaraadeen laakiin xaqiiqada ilaahay xaggiisii ku jiran ma yaraanin weeyaan waa barakoonayaan cilmiga markaad qof maanta kitaab u akhrido ama masale aad u sheegto cilmi baa kuu siyaadaya weeyaan siyaadatulcilmi baa laga helaa cilmiga gudbintiis marka mar walba cilmiga waa in lagu dadaalo oo la gudbiyo oo la faa'iidaysto intaan la mashquulin oo aadan macnaha aadan xanuunsanin ood caafimaad qabto oo da'yar tahay weliba baa aad loo faa'iidaystaa maxaa yeele waxaa dhici kara mar aadan cilmigii bara karin oodan caafimaad qabin oodan firaaqo u haynin inay kugu timaado waxaan kaloo la oggolayn cilmigu waa nuur nuurka ilaahay dembiga laguma demiyo weeyaan haddii cilmigii nuurka ahaa dembi aad ku baabi'ido oo adigoo diinta ilaahay yaqaana aad dembi iska dhex dabaalanayso nuurkii rabbi ku siiya baa baaba'ayo weeyaan marka dunuubtoo dhan ilaahay ha naga xafido cilmiga ilaahay ha nagu xifdiyo barashadiisa ilaahay hanugu ha nagu dugo ilaahay dartii kuwa u barta qofkaan ilaahay dartii cilmiga u baran ee faan iyo hal lagu maqlo iyo dadka inuu ugu faano iyo adduunyo inuu ku helo cilmiga qofkii u niyeysta jannada carafteeda heli maayu yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam janno inuu gala iska dhaafi xataa jannada udaygeeda arkin maayo ayuu nabigeenni tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intaasi waa cilmiga fadaa'ishii laga sheegay maxaa yeele cilmiga fadaa'il aad u fara badan oon la soo koobi karin ayuu leeyahy fadaa'isha uu leeyahay waxaa tilmaamay tusaale ahaan haddaan soo qaadanno saxaabiga la yidhaahdo sayidinaa cuhmaan oo kaleeto ayaaba xadiidka warinayaa ka mid ahaa hadda sayidinaa cuhmaan ibnu cafaan ilaahay raadiha ka noqdee wuxuu ku soo islaamay gacantii sayidina abubakar abubakar sidiiq baa sabab u ahaa gacantii sayid abubakar buu ku soo islaamay cuhmaan ibnu cafaan ibnu caas ibnu umaya ibnu cabdishamsi baa la yidhaahdaa ibni cabdimanaaf cabdimanaaf buu abtiriska nabiga uga soo dhacaa weeyaan wuxuu ka mid yahay dadkii islaamka asxaabtii u soo hormaray wuxuu u hijrooday ardulxabash haddana madiina u soo hijrooday duulaamadiioo dhan buu nabi moxamed u raacay saxaabigaasu calayhi salaatu wasalaam baycatu ridwaan saxaabigii sababtiisa ay ku dhacday bay ahayd dagaalkii beder markii la gaadhay oo loo baxayey wuxuu qabay gabadhii nabigu dhalay oo la dhiji ruqaya way xanuunsaneed markaasuu yidhi nabigu gabadha la joog buu yidhi annagu waan baxaynaaha calayhi salaatu wasalaam duulaankii markii la galay oo darajadeed aragta la gaadhay faa'iido badan la gaadhay nabigu saxaabigaas wuxuu ku yidhi inna laka ajru rajulin shahida badran waxaad leeda waxaad la mid taha buu yidhi waxaad leedaha buu yidhi qofkii dagaalkii beder ka qayb galay ajirkau heloo kalaad leedaha buu yidhi maxaa yeele nabi moxamed meeluu ku ogyihu ku maqnay rasuulka ku ogay calayhi salaatu wasalaam wayna geeriyootay ruqaya markii la maqlay nebi moxamed iyo asxaabtu inay dagaalkii beder ku guulaysteen ayay geeriyootay baa la yidhi markaasay dhimatay sanadkii labaad ee hijrada ay dhimatay ruqaya binti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam sayidina cuhmaan baa qabay nabigu wuxuu u guuriyey gabadha la yidhaahdo ummu kulhuum gabadhaasuu nabigu u guuriyey ilaahay baa u waxyooday u guuri yidhi waa u guuriyey sanadkii sagaalaad ee hijrada bay ka dhimatay markay ka geeriyootay ummu kalhuum wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabarh kale hadday maanta ii joogi laheed sayid cuhmaan ow waan kuu guuri lahaa sayidinaa cuhmaan waxaa loo yaqaanaa dinnuurayn labada nuur saxaabigii u saaxiibka ahaa labada nuur oo lagu tilmaamay waxa weeye waa labadii gabdhood oo nebi moxamed dhalay oo nuurka ahay weeyaan saasaa loogu magacaabay dinnuurayn wuxuu ka mid yahay muhaajiriinta kii ugu horreeyey oo hadda waa kii ardulxabasha kow asa u hijrooday oo hoggaaminayaba wuxuu ka mid yahay tobanka saxaabi oo nebi moxamed hal maalin jannada ugu bishaareeyey saxaabigaanu casharatulmubashariin baa la yidhaahdaa casharatulmubashariin tobanka jannada loogu bishaareeyey ayuu ka mid yahay saxaabigaanu wuxuu kaloo ka mid yahay lix saxaabi oo sayidinaa sayidinaa cumar markii la dilay intaan naftu ka bixin oo macnaha waxa weeye waa kii dardaarmay oo yidhi lixdan lix lix macnaha lixdii naanu shawra ninkii laga dhigi lahay madaxda ka tashada baa la yidhi lixdii sayidinaa cumar ou yidhi ha ka shuureeyeen qofkii noqon lahaa muslimiinta hoggaamin lahay bacdigay ayuu ka mid yahay sayidinaa cuhmaan ou ka mid ahay weeyaan sayidinaa cuhmaan ibnu cafaan ilaahay raadiha ka noqdee waxaa kale oo la yidhaahdaa duulaankii nebi moxamed duulo kii ugu dambeeyey qaswatu tabuuka duulaanka la yidhaahdo oo sanadkii sagaalaad dhacday waxaa loo yaqaanaa duulaankaas waxaa loo yaqaanaa yacni ciidankii nabiga raacay maadaama ay dhibaato badan macnaha iyo abaar ay jirtay jayshul cusra ayaa la yidhahdaa duulaankii culayska wuxuu u diyaariyey maalqabeen buu ahaa sayidina cuhmaan ganacsaduu ahaa saxaabi buu ahaa khulafaau raashidiintiibuu ka mid ahaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam labadiisa gabdhood midkii midba mar lagu xira buu ahaa marka saxaabigan sayidina cuhmaan ibnu cafaan la yidhaahdo ilaahay raadiha ka noqdee wuxuu maalinkaa bixiyey qaswatu tabuuka sagaal boqol konton iyo sagaal neef oo geela buu bixiyaa baa layidhi bal fiiri sagaal boqol konton iyo sagaal geela boqolkii marka maxaa ka laaban maya sagaal maaha sagaal boqol iyo konton baan rabaa sagaal boqol iyo konton kunkii maxaa ka laaban konton bisaa ka laaban wa atama alalfa bikhamsiina farasan markaasuu yidhi kontonkan farasna nabi moxamed uga qabo calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhan waxaan u sadaqeeyey diinta ilaahay in loogu gargaaro allahu akbar bal fiiri saxaabigaas wa dacaa lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabi moxamedaa u duceeyey maxaa loogu duceeyey bianna allaha yakfiru lahu maa asara wamaa aclana bacda hada alyowm baa la yidhi ilaahay baa kuu dhaafaya wax walbood hoos u qarido ama kor u tidhaahdo maanta ka bacdi baa la yidhi maa yubaali cuhmaan maa facala bacda hada alyowm buu nabigu dhihi jiraa la yidhi sayid cuhmaan dhibi maayo maanta ka bacdi wuxuu sameeyaa dhib ilaahay tusin maayo rasuulkeennii suubana calayhi salaatu wasalaam haddaan diinta ilaahay u gargaarno nabiguba hadda sidii buu noogu ducaynaya axbaabi laakiin gargaaridda diinta loo gargaaro ha u qaadan ahlu baadilkoo la kaalmeeyo maahan dadaa waxay u maleeyaan bidcada markay u kaalmeeyaan oo xoolahooda ay u dhiibaan inay diinta u gargaaraan bay u maleeyaan taasu waa waxa weeye waa diintoo la dumiyo haddaad qof diinta duminaya oo dhaalim ah oo macnaha dunuub ku jira aad xoolahaaga ugu kaalmaydo ama mid qabiil iyo balaayo u kaalmayna aad ugu kaalmaydo ee diinta lagu baabi'iyo diinta uma aadan gargaarin bal diintiibaad macnaha la dagaashay weeyaan marka saxaabigaanu sidaasu u baraka badnaa saxaabi aad u cajiiba buu ahaa habeenkiioo dhan salaatuleyl buu ku jiri jiray qur-aanka ayuu akhrinayaa saxaabi wuxuu ahay aad u cajiib badan waxa weeye saxaabigaani la yidhaha sayidina cuhmaan ibnu cafaan la yidhaahdo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marku marku dhashay lix sano ka bacdi buu isaguna dhashay baa la yidhi oo lix sanow nabiga macnaha ka sii yaray weeyaan calayhi salaatu wasalaam ilaa nabigu ka dambeeya ka bacdi buu dhashaa lagu yidhi maalin sabtiya baa laga dhigay madaxweynihii islaamka oo khilaafada loo doortay oo bisha muxaram ay kow tahay hijraduna labaatan iyo afar ay marayso markii sayidina cuhmaan geeriyooday saddex maalin ka bacdi oo madaxweyne islaamka noqday wuxuu wadan jiray sayidina cuhmaan faraanti faraantigaas waxaa ugu qornaa naqshu waxaa ku qornaa khaatamu waxaa ku qornay baan rabaa aamantu billaahi mukhlisan ilaah baan rumeeyey anoo camalkayga ilaahay u khallisay waxaa la yidhaahdaa maalin jumcaa baa la dilay ilaa sayid cuhmaan waa la dilay sayidina cumar waa la dilay sayidina cali waa la dilay bal fiiri khulafaau raashidiintii baa dulmi lagu wada dilay weeyaan markii laga reebo sayid abubakar maalin jumcaa baa la dilay saxaabigan oo bisha la yidhaahdo dilxija ay marayso toban iyo siddeed ay maraysa weeyaan hijraduna ay tahay soddon iyo shan qubuurta baqiic ayuu ku aasan yahay oo nabigu soo ziyaaro jiray asxaabta ku duugan haddana la ziyaarto siddeetan iyo laba sano ayuu cumrigiisu gaaray waxaa la yidhaahdaa toban iyo laba sano markii laga reebo toban iyo laba maalmood toban iyo laba sano ayuu ahaa madaxweynaha islaamka taariikhda cajiibka badan ayuu leeyahay hadda taariikhda sayidina cuhmaan ibni cafaan waan soo marnay weeyaan markii aad rabto inaad ogaato kutubaha siirada ayaad ugu laabanaysaa sayidina cuhmaan ibnu cafaan ilaahay raadiha ka noqdee taariikhdaas qiimaha badan buu leeyahy xadiidka aan soo marnay oon dersigeenna ku soo qaadannay ayuu noo wariyey ilaahay raadiha ka noqdo in saddex qolo ilaahay qiyaamada shafaacada ka aqbalayo oo saddexdaasi waa maxay ambiyada culammada iyo shuhadada ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa kaleeto oo asagana waxa weeye aan rabnaa inaan taariikhdiisa ka hadalno abi hurayra waxaan kaloo insha allahu ka hadli doonaa abidar abidar saxaabiga la yidhaahdo imaamu shaafici isagana waa ka hadli doona insha allah halkaas waxaa noogu dhammaaday axbaabii darsigeennii saddexaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya oon ku soo qaadannay fadliga iyo taariikh fadliga cilmiga iyo taariikhda siirada sayidina cuثmaan ibnu cafaan aan wax yar ku soo qaadannay weli casharkii matniga ma anaan bilaabin hada wabiاllaahi tawfiiq ilaahay kitaabka ha nagu anfaco siirada asxaabta ilaahay ha nagu anfaco darsigeenna intaas ayaan ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu